Deegaanada uu maro webiga Shabeelle ayaa waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay fatahaada webiga uu ka geysto kuwaasi oo noqday kuwo kusoo noqnoqda waxaana sanad walba uu cagta mariyaa boqolaal higtar oo dhulbeereed ah iyo dhuldeegaan waxaana arrinkaasi uu sababaa hoos u dhac dhanka dhaqaalaha bulshada iyo deegaanka qaar ka mida dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar ayaa ka hadlay sida looga hortegi karo fatahaada webiga oo ah mid marar badan kusoo noqnoqotay deegaanadaasi waxaa ka fatahaday meelo kala duwan ayaa fatahaada ay ka baxeen markamaan dheer waxay ku jirtaa meelaha ay ka baxeen ama ay ka fatahadeen fatahaada kuwa ugu xun weliba soo dhowr maalmoodadhowr bilooda laga dabagadoomayo xataa maamulka xataa waa ku warhayaa dhowr mara macarat isku dayeen meeshaas ay tagaa jireen ay qarash ku bixiyeen laakiin qarashdiis wax mawxeena waa wax tara iskaashi waa haddii qarash iyo wixii hoosh luu qabala meesha la geeyo oo dad luu waayo jugjug meeshii lewaa oo wax toosaayo mala marka arrinkaas saas aan fatahadaas meeshaas ka baxay alxamdulilah waxaa iskaashtay aa is qarash gareeyey aa naftooda u waxay halis u geliyey dhalin waa marka iskaashatad waxay dhashay marka buqdii noocaas aheedii ama fatahadii noocdaas aheedii maanta in la xiro oo maxaa lalahay beerihiina maarata maanta xooba biyihiina ay ku waxaysmaan taasna waxaa loo gala waa maanta ilaahi subxaana wa tacaala xaggiisa ka sugnaatay kasikoon waxa waa dhalintoo dadaashi waa marka dhallinyaradu waxay kusoo siyaadiyeen wadanka iskaashatada ay sameeyeen sida iskugu kaashteen waxay kusoo siyaadiyeen in buqdii ay xireen keliyana ma aha markay waxyaabaan ama fatahaadahan ama dhibka markuu dhaco oo keliyana ma aha in la fikiro waa in la fikiraa ama waxaa munaasab ah ama fiicnaa wanaagsan dhibka intuusan dhicin ka hor in la fikiro si waxyaabaha soo socda ama imaan kara ama khatarta imaan kara sida looga badbaado marka waxaan leeyahay dhibka markuu yimaado la alfikrin ka hor ala fikro inta aan dhibka ama dhibaatada ama fatahaaduhu ay imaanan sababta waxaa samayn kartaa intay fatahaadaha imaanan ka hor waa jiikimaysaa webiga ama webiga daaminkiisa meelaha maarata ama jiinka meelaha oo isdhihi kartid meeshaan buqaa ka faka karta ama fatahaadaha ka bixi karto inaad samayso loor ama waxyaaba in la carashi ku leeyahay carutur loo sameeyo
xalalka fatahaadaha waxaa ka mid ah inta badan webiga waxaa mararka qaarkood markuu guro kale wuxuu u baahan yahay in la cara bixiyo cara bixintaas waxay ka qaadanaysaa yani webiga inuu uu systemkiisa si fiican u socdo biyihiisa iyo qulqulkiisa ay socdaan laakiin hadduusan webiga oo mar walba isu buuxsama dargaano carooyin badan qashin badan oo keena haddana webiga meesha wixii laga bixin carada biyihii kore isu kacayn taasoo waxaa keenaysa marka inuu banaanka imaado biyi fatahaad iyo problem kalenta ay ka